cabsida ugu weyn ee fatahaadda laga qabo ayaa waxay tahay inay go-aan wadooyinka magaalada beledweyne ku xira deegaanada kale ee gobolka taas oo ay ka dhalan karto qiimo koror ku yimaada miciishada iyo shidaalka magaalada ayaa waxaa gabaabsi ku ah helidda biyo nadiif ah xaafadaha qaarkoodna ma jiro wax adeeg koronto magacii waa siciid maxamed aadan cabsi weyn ayaan ka muujinayaa biyahan soo fatahay ee webiga shabeelle sababtoo ah hadda waxaan ka cabsanaynaa inuu waddooyinkii ay go-aan aniga waxaan ka mid ahay dadka hadda ku harsan magaalada ee weli aan barakicin balse cabsida iigu daran waxay tahay inay waddooyinka xirmaan islamarkaasna ii suurtageli wayso inaan ka baxo waxaa hadda ii muuqato oo hadda indhahayga aan ku arkaa biyuhu inay issoo tarayaan sababtoo ah meeshii xalay ay ku baryeen inaysan ay subaxan aysan ku sugnayn marka cabsida waxaa keenayso in waagii baryaba meel horle ay kusii siqaan marka biyuhu way issoo tarayaan waxaan nahay dad go'toona ee meeshaan go'toon ku ah ee maata ah waxaan la bixi waynana meeshay ku jiraan dadka waa wada baxa aafadayna ilaa isbuuc aan go'toonna dadkii naga tegey warqeyr la sooma sheegin waxay sheegahaan dhaxan adugu roob daad adugu biyalaan musuqullaan dhibaato badan ayaguna sheegahayaan rajadan qabna waxay tahay in oon rabtayna ku dhimanna ayo ku noolaana abaan iska joogno maxay ahetoy hadday biyo loo yimaadina gaadahan iska fuulno tallaaladan wax dhibaataa ilaahay lama yeelin waa iska joogno dhibna waaba iska jiroohe qof go'toonoo afarta qablo ka xiran waa dhib waa la qabsana balse ilaaha loo sheegtaa shamso cabdiraxmaan maxamed waxay ka mid tahay dadkii deganaa xaafadda doonsubagle xilli habeen ah ayay biyuhu u galeen gurigeeda carruurta oo keliya ayay kala soo baxday dhammaan wixii agab ahaana oo ay isticmaalaysa biyaha ayaa la tegey habeenimay biyana soo galeen showladayaalkii iyo wixii waa kasoo tagnay ilmihii oo keliyaan kasoo baxsanay bac ma haysano waxaan alaab ma haysano cunto ma haysano malaasii dhardhaqadii waxaas baan ka shaqaysan jirnay cilada hadda taalahe meel la aadaya malaha nin walba asigooba lagu soo qaxay wax shaqe hadda ma haysano oon aad u weyn aan lahaayo biyaha xaggooda dhibaato weynaa naaga jirto dadka markay keenaan saddex doolar laba doolar iyo baray leeyihiin awoodaan ku gadanna ma haysano haddaana haysanin way iska tagaayeen biyahooda way ceshinaayeen wallaahi oon fara badan aan lahaayo musquulla'aan dhibaato ilmihii meelay ku xaaraan meelay ku saxaaradan ay la'yihiin ilmihii qaarkood shubanaa ku dhacay meelan geyna ma naqaano dadkii markii la dhigan way qaylinayeen marka dhibaatadaasaa ma haysato safiyo xasan macalin waa horjoogaha xerada barakacayaasha ee kaan barwaaqo waxa ay sheegtay in dadkii xerada hore u deganaa ay ku biireen dad aad u jilicsan oo fatahaad uga soo barakacay guryahooda meeshaan kaamka ah kaan barwaaqa la dhahaa dad masaakiin idoo hore u degneed lacagihii dhaceen waxba haysanin haayad wax u keenta lahayn oo hore haayada biyo noo keena way jiraan sida reliif oo kale iska dhibaataysan ayaa xalay iyo ilaa iyo maanta waxa ku soo qaxay dad masaakiin oo xoogsataa oo lacag haysanin oo waxaan ku dhahay cunno haysanin alaabtii iyo waxay laayeen biyo ka qaadeen carruurtii keliya la soo baxeen ilaa saaka shaah xataa loo karinin meel laga xoogsada lahayn xooggii ou jirin marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo maamulka gobolka hiiraan inay soo caawiyaan dadka masaakiinta oo ku nool xeradan dhibaataysan oo biyaha ka soo barakacay muddo ka badan hal toddobaad oo fatahaadi ay ka jirta magaalada beledweyne inta la og yahay waxaa ku geeriyooday ilaa saddex qof oo mida caruur yahay waxaana ay biyuhu la tageen dhammaan dalagyadii ay beerteen beeraleyda waqooyiga iyo koonfurta magaalada xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne